haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya caasho ibraahin aadan iyo nuur xasan nuur
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan toddobaadka waxaa barnaamijka si wada jira idinkugu daadahaynaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuurow balna soo qaba dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkan ee barnaamijka dhambaalka ugu horreeya caash waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo dhool maxamuud warsame hooyo siraad maxamuud warsame abti xareed maxamuud warsame iyo abti maxamed xareed maxamuud yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisii iyo caruurtooda faadumo axmed iriiri iyo cabdirasaaq axmed iriiri cabdirashiid axmed iriiri farxiye axmed iriiri zakariya axmed iriiri shucayb axmed iriiriye maryam axmed iriiri iyo dhammaan reer axmed iriiri waxaa kaloo ku jira eedda aamine aadan ibraahim iyo eedda zaynab aadan ibraahim eedda cabdiye aadam ibraahim iyo aabe cali aadam ibraahim aabe xuseen aadan ibraahim xasan maxamed ibraahim iyo cabdi isaaq ibraahim yaxye axmed aadan iyo cabdulaahi idriis cabdi mahdi macalim aadan iyo asxaab kale oo aad u fara badan dhammaan dadkan oo kala jooga canada u k mareykanka kenya beled xaawo iyo magaalooyin kale oo ku yaala soomaaliya waxay hambaliyo aroos ay u dirayaan arooskii iyo aroosadda abraha maxamed axmed diiriye iyo gaclisadiisa zamzam diiriye cabdi kaynaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaal qurux badan oo markana aan gacanta ku hayo waxaa lagu soo bilaabay waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha salaan kadib baa la yiri waxaanu kala nahay hooyo qoran maxamed dhasiig iyo hooyo saynab deerow faarax aabe aadan khaliif iyo caasho cali iyo waxaa kaloo dhambaalkan ku jira saynab canab sacdiya xabiibo nuuro xaliimo iyo sidoo kale berey nimco faadumo magacyadu waa la soo gaagaabiyey maasha allah iyo sidoo kale malyuun carafo zaynab cabdiwahaab shariif xasan cismaan cabdirasaaq iyo sidoo kale waxaa la yiri waxaa dhambaalka ku jira cabdixaafid cabdisalaam axmed dhammaantood waa ilmo aadan cumar garabey waxay kala joogaan soomaaliya gaar ahaan beled xaawo iyo nairobi iyo kenya waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan xuseen aadan cumar iyo nasro aadan khaliif oo dhowaan uu wiil ugu dhashay degmada beled xaawo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan xuseen aadan cumar waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi allaha ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijkana waa codadka labada fanaan saade cali warsame iyo cabdi baadil
aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaanayd haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah xuseen cabdilaahi axmed iyo zahra cabdilaahi axmed deeqo maxamed yuusuf iyo faadumo maxamed yuusuf saado maxamed yuusuf shukri maxamed yuusuf roode axmed maxamuud iyo maxamed axmed timo waxaa kaloo ku jira xaliimo jaamac xirsi iyo shacbaan shukri takhal nuure shukri takhal iyo cabdi maxamed cilmi muune maxamed cilmi iyo anshax cabdilaahi axmed leyle maxamed cumar sahare saleebaan ibraahim iyo abwaan xiis jaamac roode aadan ibraahim cabdiraxmaan cabdulaahi abakar iyo suldaan cabdiraxmaan maxamed dhammaan dadkaasi oo kala joogay ingiriiska norway jarmalka iyo soomaaliya waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi cali yuusuf iyo marwadiisa ifraax faysal cawil oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada daalaco oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo aamiin dhambaalkanna waa tahniyada aroos oo farxadla ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin jaamac maxamed iyo siciide maxamed iyo gudoomiye mustafe xirsi xasan baa layiri iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo naasir cabdi xaaji nuur wuxuu ku magac dheer yahay abti hawd iyo sidoo kale saxafi maxamed axmed joker iyo maxamed sayid suudi iyo aqoon-yahan baa layiri sayid xasan foore barkhad cabdi xaaji cali iyo rooble maxamed waa rooble maxamuud cabdi iyo ramadaan qorane xuseen boor iyo cabdixaliim aw maxamuud iyo maxamuud cabdi goodir dhammaan waa dhammaan baa la yidhi barbaarta degmada gaashaamo oo isku duuban waxay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan cabdulqaadir maxamuud aadan iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi natra axmed xirsi oo arooskoodu ka dhacay degmada gaashaamo waxa ay leeyihiin ee dowlad degaanka soomaalida isku waara ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegaystayaasha u haynaa heesta itali itali waxaa ku wada luqaynaya fanaaniinta xasan diiri faarax iyo haboon cabdulaahi
qalbikaa tegay looma taga helo taakuleeyoo tiiri mooye qalbikaa tegay looma taga helo taakuleeyoo tiiri mooye haytebin haytebin aniga haytebin haytebin haytebin aniga haytebin isla taliyo aniga haytebin isla taliyo oo togdheer xulay ha tilmaamin oo ha tiigsane nin tallaabsaday oo togdheer xulay ha tilmaamin oo ha tiigsane haytebin haytebin aniga haytebin haytebin haytebin aniga haytebin isla taliyo aniga haytebin isla taliyo wartigaad male layska tocshaa dhulka taabootosi weeye wartigaad male layska tocshaa dhulka taabootosi weeye haytebin haytebin aniga haytebin haytebin haytebin aniga haytebin isla taliyo aniga haytebin isla taliyo
aniga itali iyada tuura
maaxan ku tari qoonta igu taalkii yeeshaa ii hortaagane maaxan ku tari qoonta igu taalkii yeeshaa ii hortaagane hayteebin hayteebin aniga hayteebin hayteebin hayteebin aniga hayteebin isla taliyo aniga hayteebin isla taliyo marna taagtaa marna tamartaa iigu taamoohaana iid kudhin marna taagtaa marna tamartaa iigu taamoohaana iid kudhin
waa tahay waxaan filayaa in dad badan ay waayo waayo soo xasuusteen aan dib ugu laabanno dhambaaladii waxaana warqadan inaga soo gaartay dadka kale ah hodan jaamac muuse iyo sucaad jaamac muuse cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse nuurdiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan lamaanaha kale ah axmed cabdiraxmaan iyo deeqa xasan axmed oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa kuwaana ayaan leenahay arooskana soo dedejiya owlaad saalixiinna allah idinku arsaaqo aamiin dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray cabdinaasir jacfar sheekh iyo ciise jacfar sheekh iyo axmed jacfar sheekh iyo suleymaan cabdimaalig maxamed iyo yuusuf cabdiraxiin cabdiraxmaan baa la yiri iyo xikam cabdulaahi abshir iyo aadan cabdulaahi cali iyo maxamed fadal macalin iyo daa'ifa cabdulmajiid macalin iyo aaminah yunis cabdulaahi iyo rushaado macalin cabdulaahi iyo hooyo faadumo keerow aadan dhammaan asxaabtani aanu soo sheegnay waxay tahniyad mehera oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha kale ah baa la yiri cabdisalaam jacfar sheekh iyo sucaada yunis cali oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo toos weyne ee gobolka baay waxaan leenaha bay idhahdeen isku waara heesta kale aan idiin hayno waa heesta alkudhageedu yahay suleekha waxaa ku luuqeynaya fanaanka cumar nuur cabdulle
sagaal gujiidahay saymaha cadceediyoy samsambiya xareeda sooliyo habarlay tansuugay weligay taluglay ideeqda cirko sagaal gujiidahay saymaha cadceediyo samsambiya xareeda sooliyo habarlay tansuugay weligay taluglay ideeqda sidiyo albowlahay kuridhiga sidaaye sidiyo halbowlahay kuwidhiga sidaaye galgalay nuurkii korsaara midabkeeda subaxa sagalkii aroorya markoosaari hogooliyo saxan saxaa'iqaada dayaaxoo sagaal galay nuurkii korsaara midabkeeda subaxa sagalkii aroorya markoo saari hogooliyo saxan saxaa'iqaada sidii ohalbowla kuwii dhiiga sidaaye sidii ohalbowla kuwii dhiiga sidaaye sarna odnaha sarna odnaha kalgacaylka sidata sidii qalbowlaha kuwii dhiiga sidaaye sidii qalbowlaha kuwii dhiiga sidaaye sarna odnaha sarna odnaha kalgacaylka sidata suleeqaa jacaylkan waa mid igu sifoobo samadalaylageaye si kastaba la yeelyo samir qaadan waayo jacayliga salwee sulaqa jacaylkan waa mid igu sifoobo samadalaylageaye si kastaba la yeelyo samir qaadan waayo jacayliga salwee sidii qalbowlahay kuwii dhiiga sidaaye
dhambaal kale oo meher waxaa diraya dadka kale ah weriye nimcaan sheekh cusmaan iyo weriye hibo haaruun ibraahim iyo maxamed muuse bacad mushtaaq cabdi dhowrsan iyo weriye cabdicasiis ceydiid cilmi iyo xamse xaaji karaama sayid cali axmed suldaani iyo maxamed axmed joker weriye khaalid maxamuud xasan iyo injineer maxamed xasan maxamed cusmaan maxamed khayre iyo mustafe axmed maxamed muune faarax maxamed iyo mawliid xasan xirsi zakariya xuseen xaashi iyo mustafe barre hiirada iyo nimco bitre cabdi sabuub dhammaan dadkaas oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga hargeysa waxay hambaliyo meher i gaarsiinayaan maxamed wardi haaruun ibraahim iyo marwadiisa ayaan maxamed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaananu leenahay arooskana ku dara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin warqadda ugu dambeysa dhinacayga caasho waxaa diraya dadka kale ah iqre maxamed cali iyo zaharo maxamed cali faadime maxamed cali iyo khatar maxamed jaamac faadime ibraahim barow iyo hindo dhaqane salme maxamed cabdulaahi iyo amaal maxamed jaale xiish suleymaan xasan geedi iyo cabdiweli faarax bare ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyo dhammaan asxaabtani waxay tahniid dhalasho ay u dirayaan khadiijo xuseen iyo cabdinuur maxamed cali oo gabadho ugu dhalatay xeryaha dhadhaab ee kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi caashe cabdinuur caashe waxaan leenahay noqotay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambaysa ayaan barnaamijka ku soo xiri doonana waxaa ku wada luqaynaya fanaaniinta maxamed aweys geedow iyo jidda sheekh bashiir iyada ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgel
Jada the water, I don't need. I need the right, well, I.